walaalla waad mahadsan tahay jama waa runtaa sida ad sheegtayba labadii bishii agoosto iyo toddobadii bishii agoosto waxaa la kala xukumay dhalinyaro tiradooda gaarayso soddon iyo ko labadii bishii agoost waxaa la xukumay shan iyo toban kamid a maxaabiistii ku xirneed lagu soo eedeeyey dambiyada galcadbeedka magaalada mumbay ku xirneed baa la xukumay toddobadii bishna sidoo kale waxaa la xukumay lix iyo toban kamid a sidoo kale oo caiska labaad oo groupka labaad ah oo iyagana sidoo kale maxaabiistii lagu soo eedeeyey galcadbeedka ay ku xirnaa magaalada mumbay ee dalka hindiya ayana sidoo kale la xukumay haddaan kaaga waramo xukunkooduna wuxuu ahaa qoladii horena waxaa lagu xukumay toddoba sano oo xarig ah iyo lacag boqol iyo lixdan dollar ah oo fine ah oo ganaax ah qolada kaleo xigto lix iyo tobanka iyo toddobada bisha la xukumayna waxaa lagu xukumay toddoba sano oo xarig ah iyo lacag laba boqol iyo soddon iyo sideed dollar oo ganaax ah runtii toddobadaas sano oo xarig oo lagu xukumay waxay waxay waxay waxay waxay soo qaateen oo waxaa laga jarayaa intii xabsiga ku jireen oo dhan lix sano iyo bas taas macnaheedu waxa waye waxaa u harsan lix bilood oo xariga baa u harsan koox walba waanu u imaanaynaa marka xilliga ay xirnaanayaan laakiin waxaan jeclahay bal inaad dhegaystayaasha aada xusuusiso in la eedeeyey mooyaane maxaa cadeyma oo dadkan lagu hayay oo intaa ay ku xirnaayeen maxkamaddana ay soo bandhigtay walaale horta cadeymo badan baa jirtay horta maxkamaddu ay soo bandhigtay oo hadday noqon lahayd kii hadday noqon lahayd howlo kaloo badan waxaa jirta muddo toddoba lixdan sano ah inay qaadatay markhaatiyaashii la keenayay maxkamadda hawshooda intaas soo dheeraatay maxaabiistuna dee kadib markii qareenkoo ay qabsadeen oo dowladda soomaliyan u qabatay uu la teliyey uu kula teliyey in ay haddii ay hawshan maxkamadeyntu sii socoto wakti kale sii qaadan doonto uu kula teliyey inay qirtaan dembiyada lagu soo eedeeyey si uu xukunka u dhaco marka hadda xukunkan dhacaya ma ahan xukun inta dembi lagu helay la xukmaye waa xukun iyagu dembiyada ay iyaguna intay qirteen kadib qirashadoodii kadib xukunka uu dhacay
axmed waxaad nooga warantaa dadka hadda la xukumay waa kow iyo soddon ruux laba qaybood oo kalena waa ay jiraan tirada dadka dhiman ee la xukumi doono ma inoo sheegi kartaa walaala tirada horta dhammaan guud ahaan inta meesha ku xiran waa boqol iyo sideed iyo toban ruux maxbuus marka boqol iyo sideed iyo toban maxbuus haddii laga gooyo soddon iyo kow waxaa u malaya inay sideetan iyo toddoba maxbuus ay noqon doonto todoba iyo labaatan kamid a waxaa la xukumayaa oo xukunkoodu dhacaya maalinta soo socota oo jimcaha ah marka afar kooxood bay u qaybsamo afar kays oo kays walba mar baa la xukunkoodu dhacaya sida aanu la soconno warbaahintana aan horay u faafinay waxaa heshiis galay dowladda indiya iyo dowladda soomaaliya oo maxaabiistan ku saabsan marka xukunka hadda dhacay waktiga u haray inkastoo aadba sheegtay inuu wakti kooban yahay xaggey ku qaadanayaan ma hindiyay ku qaadanayaan mise soomaaliya ayaa waktigooda ku dhamaysanayaan walahi horta heshiiska waa wasiirkeena arrimaha dowladda soomaaliya mudane yuusuf daraad oo horaantii labadii kowdii bisha la saxiixday heshiis dowladda hindiya wasiirada arrimaha dibadda ee hindiya madam sushma sharaf heshiiskaas oo ahaa iswadaagsi maxaabiista labada dal labada dhinacba runtii de heshiiska wax qodobada ku qodobada ku qoran qayb kamid waxay sheegaysaa in lix bilood xukunkii ka yar qofka haddii lix bilood xukun ka yar lagu xukmo uu dalka lagu xukumay uu joogayo xukun ku dhamaysanayo laakiin weli watashigaa socda oo mataqaana xukumada ah markay xukumadu dhamaadaan kadib baa la ogaan doonaa ma insha allah go-aankeeda dowladda soomaaliya iyo iyadoo qareenkeeda la tashanaya la gaari doonaa ma garan laakiin toddoba sano ayaa lagu xukumay lix bilood baa u dhiman taas micnaheedu ma ahan in lix bilood lagu xukumay waxaa lagu xukumay waa toddoba sano intii badnaydna halkaana ku xirnay xukunka qofka inta u dhiman hadduu lix bilood ka yar yahay hadduu ka yar yahay lix bilood manaha bay noqonaysaa haddii xukunka inta u dhiman lix bilood ka yar yahay inuu dalkaas markaa lagu xukumo uu joogo laakiin hadda hawshaas xilligeeda lama gaarin oo xilligeeda markay xukumadu dhamaadaan oo xukumadu soo dhamaadaan markaasay tashigeeda iyo iyo go-aankeeda leedahay ugu dambayntii axmed xiish waxaad noo sheegtaa safaaradaha iyo howlwadeenadoodu waxay dalalka shisheeye u joogaan inay u adeegaan bulshada soomaaliyeed marka intii aad hawshan ku jirteen adiga oo safaaradda u xil saarnaa maxaad isdhihi kartaan miisaan haddaad saartid howlqabadkiinii hawshan sida aad u gasheen maxaad kusoo koobi kartaa wallahi walaalkay waa mahadsantaha horta runtii kulligeen dad dowladda soomaaliya u shaqeeyaan nahay oo ummadda soomaaliyeedna u shaqeeya hawshaan muddo muddoay soo socotay runtii waxaa hogaaminaysay safiirada soomaaliya u fadhiya dalka hindiya marwa abyan labane oo runtii xil weyn iska saartay oo arrintan runtii hooyanimana uga fakertay ugana murigootay oo runtii mataqaana anigana iixil saartay mar walbana saacad walba iyo xil walbana ugu daba joogtay una xisaabinayso hadda hawshiisay marayso runtii annagana dadaal culus baan runtii ku bixinay raggaa intay xirnaansho dadaal culus baan keliya inay cadaalad helaan ama dalkooda ku noqdaan keliya ma ahane macala caafimaadkooda iyo xaaladooda nolosha nololeed iyo xilli walbaa iyo maalin walbaa iyo xilli walba culays soo jira waan u tegaynay waynu soo booqanaynay waanu ka warqabnay waan dabagelaynay